barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aannu internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba waa sebtii tobanka disembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo jaxfar kukaay
qodobo soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda oo uu ka mid yahay guddoomiyaha golaha baarlamaanka soomaaliya oo shir jira aad goordhoweyd ka qabtay magaalada muqdisho hase yeeshee waxaad barnaamijka sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan madal loogu magacdaray amaba shir loogu magacdaray madasha aragti wadaagga soomaalida oo isagana ka furmay amaba oo ay soo qabanqaabisay hay-adda heritage oo maanta ka furmay dalka jabuuti waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan anu ku eegi doonno gabdhaha dhallinyarada iyo dhinaca siyaasadda gabdhu heer waxay gaareen gudoomiye ku-xigeen sidoo kale heer waxay gaareen xoghaynta guuda xaafadaha inay noqdaan sidoo kale gabdhuhu waxay aada ugu badan yihiin laamaha iyo falarada in maamulka hoose xaafadaha doorka siyaasadda horta sideeda dee gabdhaha inta badan looma ogola inay siyaasadaha ka qayb galaan iyo weliba fursadaha muhiimka ah oo inta badan raggu nasiibka ay u helaan kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka
sidoo kale ciyaarihii ayaad maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
dagaal culus oo u dhexeeya dabley ka soo kala jeeda laba qowmiyadood oo wada dega dalka etoobiya ayaa galaaftay nolosha ugu yaraan koob iyo labaatan ruux iyadoo tirada dhaawacuna ay gaarayso koob iyo lixdan kale sida ay maanta sheegtay wakaaladda wararka dowladda etoobiya colaadan ayaa boqolaal qof ku qasabtay in ay u cararaan dhinaca dalka kenya dagaalkan koonfurta ka qarxay ayaa u dhexeeya oromada iyo soomaalida waxaanu halkaasi ka ololayay tan iyo markii uu ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo ah nin oromo ka soo jeeda markii ugu horreysay talada xilkaasi la wareegay dagaalkan u dhexeeya oromada iyo soomaalida ee ka soconaya mooyaale oo ku dhow xuduudda etoobiya iyo kenya ayaa mar kale dib u bilowday khamiistii isagoo ilaa jimcihiina halkaasi ka soconayay qaadi heer federaal ah ayaa caymiska caafimaadka maraykanka ee loo yaqaano obama care ku tilmaamay in uu yahay mid aan dastuuri ahayn oo aan jirin qaadi reid oo conor oo texas jooga ayaa jimcihii sheegay in wax kabeddelka sharciga ahaa in meesha laga saaray ganaaxi la dulligayo dadka aanan haysan caymiska caafimaadka uu dhigayo uu ka dhigayo caymiskaasi caafimaadka guud ahaanba mid aanan jirin oo baaba-ay waxaana go-aankaasi la filayaa in laysla aado maxkamadda sare ee maraykanka balse caymiska caafimaadka ee obama care ayaa sii jiri doona inta ay socoto howsha maxkamadda sare
goordhoweyd waxaa magaalada muqdisho shir jira-id ku qabtay guddoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan haddaba waxyaabaha uu shirkiisaasi jaraa'id uga hadlay ayaa waxaanu ka waraysanaynaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oo haatan khadka magaalada muqdisho si toosa ugu jira cabdulqaadir haddaad i maqasho guddoomiyuhu muxuu shirkiisa ku soo qaaday oo ugu waaweynaa
mahadsanid guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shir jaraa-id ku qabtay mid kamid ah hoteelada muqdisho uu ka degan yahay oo maalmihii lasoo dhaafo degeersanaya wuxuu si kulul kaga hadlay xaalada kaafanaan ee ka jirta magaalada baydhabo wuxuu ka hadlay shaqaaqada magaalada ka dhacday dhimashadii dhaawaca banaanbaxyada xariga loo geystay musharax sheekh mukhtaar robo cali abumansuur guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu taas warfakhaafadeed dhammaan uu ku dul istaagayay qodobo ka tirsan dastuurka uu ku sharaxayo sida ay u reeban tahay in qof aan sharcigu qarin in la xoro waxa dhacayo mas-uuliyaddii ka dhalatay wuxuu ugu baaqay dadka koonfur galbeedna deganaansho siyaasadeed ay muujiyaan wuxuu ugu baaqay odayaasha dhaqanka in doorkooda qaataan la xariirto deganaanta xaaladda magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed xarunta ah sidoo kale wuxuu ka hadlay guddoomiyuhu in muhiim ay tahay in waxa hadda socda dhinacyadu ay dareemaan islamarkaana la qaado mas-uuliyad wadareed la xiriirta xaaladda hadda ka taagan magaalada gaar ahaan in dadka deegaanku ay xaaladda magaalada baydhabo u baahan tahay in la dejiyo gudoomiye maxamed mursal sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey muqdisho gaar ahaan waxa uu soo hadal qaaday xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo loo diiday inay soo gudbaan ama ay gaaraan hoyga uu ka degaya muqdisho wuxuu sheegay xukuumadduna ugu baaqay inay fasaxdo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada doonaya in isaga u yimaadaan islamarkaana arrintaasi sida uba sabab xukuumaddu ay u fulisato markaa la joojiyo xadidaada iyo xanibaada lagu hayo xildhibaanada golaha shacabka ee
cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay wararkaasi oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabta haddii uu eebe idmo halka aad welihii nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington barnaamijkuna waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacaddayada duhurnimo
kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda toddobaadkan barnaamijka madasha dhallinyarada waxaannu ku eegi doonnaa hadduu eebba idmo doorka gabdhaha dhallinyarada ah ay u helaan ka qaybgalka siyaasadda barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmona igala qaybgeli doonaa samsam maxamed colaad iyo qadra cabdulaahi cali wardheere labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada gabdhaha ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan oo kuwa u olo oleeya in gabdhuhu ay fursado u helaan ka qaybgalka siyaasadda waad mahadsantiin marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda waa ku dhownahay
aan ku hormaro qadra cabdullahi cali wardheere bal marka ugu horeysa si fahan guud aan uga helno waxaad sharaxad inaga siisaa ma jiraan gabdhaha dhallinyarada ah fursado ay u helaan ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaan haddii ay noqon lahayd dhinacyada ee maamulka ee gobolka mudug degmada iyo xildhibaano wasiiro ma jiraan fursado aada u hesheen bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa salaamaya cabdiwaaxid iyo v o edaba salaan kadib su-aasha cabdiwaaxid aan usoo laabtay ee weydiisa oo ah fursado ma helaan gabdhuhu marka waxaan kala qaadayaa labo markii laga hadlaya maamulka guud ee galmudug fursadu aada buu u yaryahay sida xildhibaanada wasiirada agaasimayaasha iyo wixii la halmaanay aad bay gabdhuhu halkaa uga xaqiran yihiin laakiin degmada gaalkacyo waxaan intaan ka warqabo gabdhaha waxaa jira golo deegaan laba gabdhooda ku jirta sidoo kale gabdhaha maamulada afarta xaafadood si aaday gabdhuhu door fiican ay ku leeyihiin laakiin gabdhuhu meeshay ka xaqiran yihiin oo ilaa hadda xaqooda ay ku maqan yihiin gabdhaha dhallinyarada ah oo aysan xaqoodii ka helin waa maamulka sare tusaale ahaan golaha wasiirada galmudug lix iyo labaatan bay ka kooban yihiin iyo lix iyo labaatan ku-xigeen waxaa ku jira laba gabdhood wasiiraha iyo hal wasiir ku-xigeen halkaas aad bay wax aqran yihiin baarlamaanku laba boqol uu ku dhow yahay labaatan iyo koo gabdhooda ku jirta mana ahan qondadii la rabay gabdhuhu inay helaan waxaan dareemaynaa halkaasna inay aada uga xaqiran yihiin waan filayaa madaxda galmudug inay isgaranayaan oo gabdhaha dhallinyarada doorkooda siin doonaan insha allah aada baa mahadsantaa samsom maxay tahay sababaha gabdhuhu fursado intaa la eg ay u heli waayaan oo ay doorkoodii siyaasadeed ay uga qeybgeli waayaan
bismi illahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiwaaxidow sababo badan baa jira sababahaas oo ah doorka siyaasadda horta sideeda dee gabdhaha inta badan looma ogola inay siyaasadaha ka qeyb galaan iyo weliba fursadaha muhiimka ah oo inta badan raggu nasiibka ay u helaan gabdhaha inta badan waa la xaqiraa matel ka soo qaad hadda markii uu jiro loobin oo tartamada oo loo tartamayo ama xildhibaanadoo kaleeto ilaa heer soomaaliya federaalka markii la gaaro waxaa baxa qarash badan raggu waxay haystaan qarash badan waxaa laga yaabaa boqol kun laba boqol oo kun oo dollar inay eh, eh, ku qarash gareeyaan doorashadu raadintiisa.
booska ha booska raadintiisa Eh, gabdhaha ma ay heli karaan marka labaad eh, waxay kale fursada kale oo ay ku waayeen gabdhuhu eh, muhiimadahaas ama xilalkaas ay ku laayihiin waxaa ka mid a eh, gabdho markii la dirayo xildhibaan ama la dirayo wasiir la rabo Raadinteeda booska.
raadinteeda booskaas odayaasha loo xilsaaraa oday dhahaya marka eh, eh, gabar baan keena ma jirto gabdhuhu eh, hadda markii oo qof iyo cod la yiraahdo eh, meeshaas waxaan dhihi lahaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed waxay heli lahaayeen codad fursado badan iyo waxay heli lahaayeen wixii eh, xilalka ay u baahan yihiin laakiin inta ay taagan tahay oday hebel oo keen Eh, ma ma dhaceysaan leeyahay horena oo ma dhicinin oo aad baan ugu xaqiranahay Mm, horena oo ma- had- haddana ma dhaceyso inta ay taagan tahay oday hebel oo qabiilkaaga ka keen oday meesha ka baxaa waa inuu odagu meesha ka baxaa oo ay noqotaa dee qof walba xorriyadiisa inuu ku doorto Eh, su- eh, qadra waxaad noo sheegtay in ay jiraan gabdho eh, fursado u helay ka qaybgalka eh, maamulka gobolka iyo xaafadaha Eh, ma jiraan fursado waaweyn oo gabdhuhu muuqda ama boosas waaweyn oo gabdhuhu ay ka hayaan haa cabdiwaaxid waa jiraan kan ka hadlaya degmada gaalkacad tusaan ahaan xoogaal baan u ahay gabdhaha maamulka ku jira afar xaafadood weeye gabdhuhu heer waxay gaareen gudoomiye ku-xigeen sidoo kale heer waxay gaareen gu- xoghaynta guuda xaafadaha inay noqdaan sidoo kale gabdhuhu waxay aada ugu badan yihiin laamaha iyo falarada in maamulka hoose xaafadaha midaas waxaan is leeyahay gaalkacay oo degmada markii laga hadlayo gabdhaha xaqoodii boqolkiiba lixdan waxaa hogaaminaya maamulkan degmada gabdhaha hogaaminaya oo maayirka uu okiisha u dhiibay waan uga mahad celinaynaa si lamida waxaan rabnaa sidaan ugu mahad celinaa ayaga madaxda galmudug oo ugu horeeya madaxweyne axmed ducaale xaaf iyo wax- madaxa xukuumadda mudane sheekh axmed shaakir inay gabdhaha doorkooda siiyaan si gabdhuhu ay u gaaraan galmudug horumar u gaarto meesha haddii gabdha soo galaan waxaa yaraanaya cadaalad darada waxaa yaraanaya korrashinka shaqada maamulka badanaya waxaa dh- waxaa dhacaysa ixtiraam baa dhacaysa marka waxaan jecelnahay in gabdhaha dhalinyarada ah maamulka galmudug uu door siiyo hadda boqolkiiba labaatan xitaa kama haystaan dhihi karan maamulka sare waxaan ku boorinaynaa madaxda inay gabdhaha usoo jeestaan oo ay dhiirigeliyaan xilalka waaweyn ay wax ka siiyaan Eh, qadra eh, aan iraahdo eh, simsom eh, dumarka dadka siyaasad ahaan waxay yidhahdaan kuma habboona in hogaanka iyo eh, waxaa meesha ka baxaya eh, hawshii kale ee guriga in doorkii siyaasadda ay kasoo muuqdaan marka misleedahay haddii gabdhuhu ay helaan fursado ka qaybgal siyaasadda waxaa meesha ka baxaya tii kale ahayd in gurigii iyo nidaamkii hawsha ee tarbiyada caruurta
aad baad umahadsan tahay cabdi waxa- waaxidow Eem, eh, taas way beenowday sababtoo ay tahay eh, waad dareemi kartaa eh, burburkii soomaaliya soddon sano oo kusii dhow yaha labaatan iyo sideed sano uu sii maraya intaas eh, haweenkii soomaaliyeed ayagoo haya doorkii guriga iyo tarbiyadii iyo barbaarintii ayagoo haya haddana waxay raadiyeen dacaamkii qoyska iyo wax allaaliya wixii qoyska u baahnaa marka eh, midda ah eh, haddii loo dhiibo gabdhaha xil waxaa ciloobayo eh, doorkii guriga baa ciloobaya taasi way beenowday Eh, talada marka haddii dumarku ay ka helaan siyaasadda fursado gaar ahaan gabdhaha dhallinyarada ah eh, misleedahay meeshii shaqadii kale ee laga rabay gabdhaha hadday noqon lahayd in gurigii agaasinkiisii eh, howlihii howlmaalmeedka eh, fursadda iyo shaqadan kale ee siyaasadda way isku wadi karaan
Eh, si weynaan leeyahay cabdiwaaxidow si weyn bay eh, uga soo bixi karaan gabdhuhu gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho karti leh waa gabdho firfircoon waa gabdho adduunka uu la yaaban yahay doorka ay ka qaateen eh, dalkoodoo burburay iyo ilmahooda heerka ay marayaan iyo eh, qoysaskoodu eh, adduunka dhan baa la yaaban sababtoo ay tahay waa gabdho eh, u tababaran inay tan qoyskooda iyo tan dalkooda iyo tan dowladooda intaba ay u istaagaan waa dareemi kartaa eh, em, xataa markii la yiraahdo eh, eh, sida maamulada hadda jiroo kaleeto ama dowladda federaalka ah gabdhuhu door weyn oo waxay ka qaateen ah inay dhaqaale ururi sameeyaan waxay sameeyeen eh, eh, inay waxbarasho sameeyaan inay dadkii ay bulshadii ay kiciyaan oo oo bulshadii doorarkii meelihii ay daboolaan bu- ay dhimanaa ay daboolaan oo buuxiyaan ay sameeyeen marka eh, gabdhuhu gurigoodana way xafideen eh, tii raggana way ku dareen marka taas waxaan leeyahay eh, xilalkaa loogu diidayaa ma ahan wax ma ahan wax jira ma ahan aada u mahadsan tahay samsom qadro samsom waxay sheegtay in gabdhuhu fursadaha ay heli lahaayeen in odayaashu gacan bidaxa ay ku hayaan misleedahay odayaashu sababa ay ugu diidayaan gabdhuhu inay ka qayb galaan gaar ahaan gabdhaha dhalinyarada ah ee siyaasadda iyo doorarkii hogaanka maamulka ee ayaa jirta waa aaminsana waa ku raacsana walaashay simsim gabdhaha waxaa loogu diidaa siyaasadda waxa- waxaa u diida odayaasha dhaqanka waxay leeyihiin maanta kursigan ka fadhiiso wuxuu noqday kuraastii iyo matalaadii beesha waxay noqotay in wiilasha bis la siiyo sidoo kale odayaasha waxay ku leeyihiin wiilkaa biilanaya kursigan biilu ka dhiganayaaye u dhaafay leeyihiin marka matalaadii ay xaqa u lahayd qof ahaaneed iyo gabar ahaaneed beeshan ay ku mateleen ayadana lagu mateleen ayaa laga hor istaagay mataalati leeya wiilkaa biilanaya kursigaane oo cidiisa biil u baahanta adig gabaraha taa cid kale ku qabtay ka fadhiiso marka xaq weyn oo gabdhaha laga gala weeye wax qadaro gabdhaha laga galay odayaasha dhaqanka waxaan leenahay kawaantooba maamuladana waxaan leenahay xeer soo saara gabdhaha xaqooda siinaya marka la ciladaynayo saa sheegtay waxaa la tilmaamaya in gabadhu reer kale u dhexayso marka mataa cilad loogu diidi karaa kursigii cilad lagu diidi kara ma maan gabadhu meeshay gelaysa ilaah baa qoray guurka ciday gursanaysa ilaah baa qoray laakiin ayada dhalashadeedii iyo beeshaas matalaadii ay matali lahayd ama ayada lagu matali lahaa kursigaas wax cid cid diidi karta lama arko marka waa xeer hoosaad ay odayaashu ay samaysteen oo raba gabdhaha in lagu cabiriyo dhalinyarada oo fursadaha siyaasadeed iyo midda shaqo iyo midda ku matali lahayd beesheedii xaqeedii qof ahaaneed loo diiday loo diidayo weeye waxaana taas meesha ka saari kara maamul xoog badan oo awood leh oo gabdhaha u jilicsan oo xaqooda ogal inuu meesha yimaado waan ku boorinaynaa guud ahaan dowladda soomaaliya gaar ahaan galmudug anagoo aan joogno gabdhaha xaqooda in la siiyo dhalinyarta la dhiirigeliyo la saboosgareeyo si ay isku bedesho maamulkani uu wanaag iyo barwaaqo iyo baraare u gaaro Eh, samsom ma jirtaa tala gabdhaha dhalinyarada ah ay ka tashadeen in hogaanka iyo ka qaybgalka fursadaha haddii ay waayaan tala meel u taalla oo ay kaga tashanayaan ayahooda Ee, ma jirto sababto ay tahay ee, waxaysan u jiri jirin karinin ee, sideedaba horta ee, ee, markii raggu caqabadahaasoo kaleeto ay ku yimaadaan ama nin uu kursi uu doonayo uu waayo wuxuu kiciyaa odayaasha wuxuu kiciyaa beesha kulligood buu isku keenaa wuxuu yidhaahdaa anigu rag kama dhalan cid kama dhalan dhibkaasaa igu dhacay ilaa heer dee laysku laayo oo beelihii ay kala go-aan oo reerihii ay kala guuraan bay gaartaa laakiin
waxaad dhegeysanayseen barnaamijka madasha dhallinyarada cabdiqaadir cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa kasoo diyaariyey magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan dhinaca jabuuti haddii aynu aadno waxaa sanadkii labaad magaalada jabuuti ka furmay shir ay ka- soo qabanqaabisay hay-adda heritage ka oo lagu falanqeynayo siyaasadda geeska afrika warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa jabuuti kasoo diray wariyaha v o a ramadaan muuse
saaka waxaa ka furmay jabuuti kulanka madasha aragti wadaagga ee uu soo qaban qaabiyo maxadka heritage iyadoo ay tahay sanadkii labaad ee shirkan lagu qabtay jabuuti waxaana sanadkan halku dhig looga dhigay mawjadaha isbedel ee geeska africa iyadoo la isweydiinayo sidee soomaalidu uga faa'iideysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha waxaa halkan ah, agteeda jooga mursal ah, sene oo ka mid a maamulayaasha heritage oo isagu faahfaahin intaa ka badan ina siin doona haye mursal bismillahi raxmaani raxiim bahda v o a waa idin mahadcelineynaa waxaan halka ka salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoy joogto waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto ana marka hore umahadceliyo eh, madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo noo fududeeyey madashan inay qabsoonto asaga oona dul dhigay karaamadiisa iyo sharaftiisa waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka xuso dalka jabuuti qofka ugu sarreeya oo madaxweynaha ilaa qofka ugu hooseeya in nala maamuusay oo noola furay irdihii madaxtooyada dalka noola furay eeraboorkii dadkii soomaalida ee imanayey een, madashan waxaa qof walba looga hortagay diyaaradda hoosteeda v i b ayaa lagu soo dhaweeyey si sharfan ayaa loo soo dhaweeyey Eh, waxaan kaloo rabaa in halkan ka xuso dhowr iyo labaatan cashaan joogay Eh, waxaan ku joogay waxay ahayd qabanqaabada shirka marka shucuurkayga waxaa waaye shirka sidaan ugu talagalnay iyo shirka weyn ayuu u dhacay dadka soomaaliyeed ee yimid oo ay saaxiibaday qaarkood ku tilmaameen labeentii soomaalida anigana aan dhihi karno xorkii soomaalida oo ugu horeeyo een, jaaj cabdiqawi oo oo- oo cabdiqawi yuusuf oo ah ninka ugu sarreeya maxkamadda caalamiga ah iyo dadka oo tiro badan oo soomaali ah oo ay ku jiro ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalka oo ay ku jiraan wasiiro xildhibaano aqoon-yahano een, dadkii soomaalida aha aqoonta lahaa ee dalka dibaddiisa gudihiisa ku maqnaa een, senataro waxaa kaloo halka nala jooga ninkii een, soomaalida ay u istaagtay een, qalbi dhagax ah, cabdi cabdikariin muuse qalbi dhagax marka dad- intaasoo dhan haddaan nahmaa bahad heritage shucuurkeena ayay kor u qaaday karaamada nala saaray oo ayna saareen soomaalida noo timid iyo madaxweynihii dalka intaas ayaan rabaa inaan shucuurkayga ku cabiro marka hore
mursal ah, wa- waxaan kaloo ku weydiinaa nagu dari kartaa sanadkan waxaa maadaama aynu garanayno halkudhiga waxaa aada looga hadlay arrimaha ganacsiga iyo sidii soomaalida degmadan geeska africa ay xoojin lahayd eh, arrimaha dhaqaalaha iyo sidai isku dhexgelayaan taa haddaad xoogaa noo iftiimisa maxaad odhan lahayd En, marka hore horta en, eh, mawduuca sanadkan laga hadlayo mawduuc aada u weyn weeye En, gobolka waxaa ka socda isbeddel aada u weyn oo u baahan si taxadar leh dadka soomaalida ah inay uga fiirsadaan isbeddelkaas En, khasaaraha ka imaan kara aniga faa'iidada ma soo horumarinaya khasaaraha ka imaan kara in laga fiirsado marka hore kadibna faa'iidada loo gudbo marka waxaan rabaa on aan isleeyahay macaad ahaan annaga en, in in ay habboon tahay caqliga meeshan isugu yimid ayuu kasoo bixi doonaa waxaa la rabo soomaalida inuu iftiyo dadka soomaaliyeed dal maaha dadka soomaalida degan mandiqada siday uga faa'iidaysan lahaayeen khasaarahana uga hortagi lahaayeen
aad baa umahadsantahay waxaa kaloo halkan ah, ila fadhida zahre shirwac oo ayn ah, madaxa global somali diaspora waayahay zahra kal horena waad joogtay markii halkan ah, jabuuti laba kun iyo toddobiyo toban isla waktigan un b- in, ah, in, ah, kulankan u dhacayay marka bal ah, nooga waran ah, adiga dee maantana joogay
waad mahadsan tahay walaal waxaan marka ugu horeysa usoo jeedinayaa salaan in eh, qurba joogta soomaaliyeed meel walba oo ay adduunyada ka joogaan iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan in eh, waxaan ku faraxsanahay inaan sanadkii labaad kusoo laabto isu imaashadan soomaaliya oo dhan ee isugu timiday oo sanadkan cinwaankiisu uu yahay sidii looga wada tasho lahaa oo in eh, si in wadajir ah looga baaraandegi lahaa in isbeddelka weyn oo ka dhacaya geeska africa iyo siyaabaha uu u saameyn karo ummadda soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala gegidisan ee ka tirsan geeskan africa oo aan ku koobnayn oo keliya dadka soomaaliya loo yaqaano oo degan dhulka soomaaliya ee soomaalida degan etoobiya soomaalida degan maxay ahaydtay kenya soomaalida degan in, eh, in jabuuti iyo dadka in- in- in somaliland iyo dalka weyn oo soomaaliya loo yaqaano marka ma aha wax ku kooban in hal wadan oo keliya ee danta maanta laga wada hadlaayo waxa waaye qof walba oo soomaali ku factirsado oo degan geeska africa isbedeladan socda sida ay u saamey karaan inaan ka wada hadalno oo aan ka baaraan degno oo aan fikradaheena ka dhiibano oo aan maaragtay ka munaaqashoono in eh, faa'iidada noo soo socoto iyo dhibaatooyinka ka imaan karo oo aan si isku wada duuban oo f- eh, fikrad midaysan ah eh, wixii faa'iido noogu jirtana aan ugu duulno wixii maxay ahaydtay aan isleenahay waxbay idiin dhimi doonaan aan uga hortagno
aad ah, mahadsanid ah, zahre shirwac waxaa kaloo halkan ah, ila jooga xaaji maxamed yaasiin ah, oo dhowr jeer horena u tartamay ah, madaxweynenimada soomaaliya xaaji sanadkan ayaa adiga kugu horeysa inkastoo ay tahay een, ah, sanadkii labaad ee lagu qabtay in jabuuti iyo shirkan marka bal ka waran aragtidaadu waa sidee
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd awalan ilaah baa mahad leh isagaa suuro geliyey ee shirka kan iyo kuwii ka horeeyeyba aad ayaan usoo dhaweynaya xaqiiqatan Eh, shucuubta soomaaliyeed meel kastoo ay kala joogaan waxgaradkoodii eh, hadalkan bay isugu yimaadeen waxay ka eh, arrinsanayaan oay ka doodayaan waxa weeye isbedelada ka dhacaya eh, geeska africa falceliskooda wixii faa'iida u ah iyo wixii aan u ahayn haddee waxaa dhaqan ah had iyo jeer afrika dhaqan u ah waxa weeye arrintu inay dusha uga timaado oo ay madaxdu iyagu ay kasoo doodaan oo ay tala qaataan laakiin arrinka aanu hadda ka hadlayna waxa weye sidee bay shucuubta gaar ahaan ummadda soomaaliyeed aragtideeda ay u cabiri karaan kaga aadan isbedelada dhacaya aad iyo aad ayaad umahadsantahay xaaji maxamed yaasiin ah, ayuu ahaa kaasi Eh, dhegeystayaal eh, waxaan kaloo idin xusuusinaynaa in eh, barnaamijyadeedan ba idaacadahayda soo socdaa aada la socon doontaan eh, barnaamij intan eh, ka faahfaahsan waa idaacadda galonimo iyo tafiidnimada En, eh, en, eh, ood la socon doontaan barnaamijyo intan aada iyo aada uga faahfaahsan oo la xidhiidha shirkan eh, heritage ee lagu qabtay en, eh, magaaladan eh, jabuuti waana sanadkii labaad ee jabuuti lagu qabto kal hore laba kun iyo toddobiyo toban iyo sanadkan laba kun iyo sideed iyo toban rabadaan muuse v o a jabuuti
aad buu u mahadsan yahay ramadaan muuse oo warbixintaasi jabuuti nooga soo diray dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya in warbixinnada ku saabsan shirkaasi oo faahfaahsan aad ku maqli doontaan idaacadaha iyagaa soo socda haddii uu eebba idmo markana dhinacii ciyaaraha waa kan jamaal axmed ismaan aad baad umahadsan tahay jacfar kulan wanaagsan dhegaystayaal kulamo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ayaa dhici doona maanta horyaalkaasi kulanka ugu soo horeeya oo goordhow dhici doona waxaa wada dheeli doona manchester city iyo everton leicester city waxay la ciyaari doonta crystal palace harrisville town waxay la ciyaari doonta newcastle united tottenham hotspur iyo banley ayaa wada dheli doona watford carif ayaa sidoo kale ballansan wolverhampton wonders iyo f c barnwood fulham waxay la ciyaari doontaa naadiga westerham united dhinaca iyo dalka talyaaniga zeria aadana laba kulan ayaa dhici doonta inter waxay la ciyaari doontaa naadiga torino iyo yuventus ayaa sidoo kale wada ballansan dhaliigaha dalka spain kulmo ayaa dhici doono naadiga khitave waxay la ciyaari doontaa naadiga real sociedad real valladolid waxay la dheli doontaa naadiga atletico madrid real madrid waxay la dheli doontaa naadiga rayo vallecano eber iyo sidoo kale valencia ayaa wada ballansan waxaana kulmadaasi ay yihiin kuwo maanta dhici doona dhammaantooda dhinaca iyo dalkaasi jarmalka augsburg iyo shalk ofo ayaa wada ballansan naadiga dusseldorf waxay la dheli doontaa naadiga freeburg naadiga hanover waxay la ciyaari doontaa naadiga bayn munich hovenheim iyo brusia mention gladbach ayaa wada ballansan oo dheli doona stuttgart waxay la dheli doontaa naadiga hertha b s c brusia dortmund iyo vader bremen ayaa wada ciyaari doona waxyaabaha kusoo koran natiijooyinkaasina waan idiin gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad buu u mahadsan yahay markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ubax fahmo iyo heestii loof maran
ubax fahmo waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo dhegaystayaal nabadgelyo